faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada aad caawa maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo khasaare ka dhashay qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee soomaaliya oo soo bandhigay qodobo ay ku qaadaceen war mulkiyeed dhowaan laga soo saaray shirka dib heshiisiinta galmudug taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed oo maanta booqasho ku tegay safaaradda dalka turkiga uu ku leeyahay magaalada muqdisho kulana la qaatay safiirka dalka turkiga ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka banaadir howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan jubbada hoose wasiirka macdanta iyo biyaha maamulka hirshabeelle iyo maamulka degmada buulobarde oo dhagax dhigay ceelbiyood ku shaqayn doona tamarta cadceedda magaalada buulobarde ee gobolka hiiraan milatariga soomaaliya oo guulo wax ku ool ah ka gaaray nabadaynta beelo horay ugu dagaalamay magaalooyinka huursho iyo xeraale ee gobolka galgaduud iyo sacuudiga oo si rasmi ah ugu biiray isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanku ee sugidda amniga marinka biyaha caalamiga ah ee bariga dhexe qodobadaa iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan haddii allaha awooddu leh ogolaado iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa arbaco ay khamiisi soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannadda laba kun sagaal iyo toban warka caawa waxaa soo saaray idilana socodsiin doona anigoo ah jila jaamac jile aynu ku bilownee faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kaasi oo lala eegtay gaari ay saaraayeen qaar ka mid ah injineerada dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso islamarkaana injineerada lagula eegtay inta u dhaxaysa jaamacadda shabeelle iyo tabeelaha sheekh ibraahim xilli halkaasi ay u socdeen arrimo shaqo wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah injineerada dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kaasi oo dhaawaciisa la sheegay inuu yahay mid fudud sidoo kale qaraxan ayaa waxa uu dhaawac ka soo gaaray askari ilaalo u ahaa injineerada kaasi oo saaraa gaariga qaraxa lala eegtay waxaana durbaba halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliyeed oo gurmad u fidiyey kadib qaraxa goobta uu ka dhacay weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda soomaaliya oo ay uga hadlayaan qaraxiisaakay lala eegtay injineerada dhisayay waddada isku xirta muqdisho iyo degmada afgooye ha yeeshee al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee soomaaliya ayaa soo bandhigay qodobo ay ku qaadaceen war murtiyeed dhowaan laga soo saaray shirkii dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ee lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug mahad nuure axmed ayaa inoo sii ambaqaadaya siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada diiday qodobadii shirkii dhuusamareeb ayaa soo bandhigay qodobada ugu waaweyn ay ku diideen warmartiyeedkii laga soo saaray shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo habeen ka hor lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb isaga oo la hadlaya idaacadda b b c da laantida afka soomaaliga ayuu sheegay in dowladda aysan sharciyad u lahayn in ay dejiso shuruucda doorashooyinka waxa uuna ku eedeeyey in dowladda federaalka ay wadato musharax u gaara islamarkaana ay dowladda doonaysa inay afduubato doorashada galmudug sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale sheegay inuu guddiga uu yahay inuu dejiyo habraaca doorashada go'aamnu ka gaaro qofka xilka ka qabanaya galmudug kadibna mas-uuliyadda lagu wareejiyo baarlamaanka loo dooranayo galmudug bismillahi rmaan raxiim warsaxaafadeedkan wuxuu ku aadan yahay warsaxaafada xalay ka soo baxay gabagabadii shirkii dib u heshiisiinta ee ka socday dhusamareeb oo madaxweyne farmaajo ka qayb galay laga soo saaray warsaxaafadeeda leeyahay dowladda federaalka soomaaliya ayaa gacanta ku dhigaysa oo la wareegaysa doorashada galmudug iyadoo magacaabi doonta guddi farsamo iyo guddi oo lagu dhisayo galmudug dowladduna waxay deji doontaa shuruudaha shuruudo adag sida la sheegay iyo habraaca lagu noqonayo xildhibaan looguna tartamayo tartanka madaxtinimada goboleedka galmudug taasaan annagu ka jawaabaynay oonu diidanaynoo arkaynay inay khilaafsan tahay dastuurka dalka u yaalla ee federaalka ah iyo dastuurka dowlad goboleedka galmudug lamber kow galmudug waa dowlad dhisan oo madaxdeeda iyo hay-ada dastuuriga oo dhammaaday muddo xileedkeedii dhammaaday saas daraaddeed ma aha dowlad hadda dib loo dhisaayo qodobka labaad guddiga doorashada iyo xuduudaha waxaa iskale magacaabistiisa madaxda maamulka ama dowlad goboleedka galmudug ee haatan joogta ee muddo xileedkeed dhammaaday ayaa iskale ayagayna tahay in loo daayo inay soo magacaabaan saddex howlaha boroseeska dhismaha doorashada laga bilaabo xildhibaanada ilaa madaxtinimada galmudug waa in saamileeda siyaasadeed reer galmudug lagala tashadaa waxaa ku soo beegay jawaab u yahay warmasiyeedka xalay ka soo baxay gabagabadii shirka oon u haysano warmasiyeed qudbastiro ah oo lagu jimeynayey rabitaanka dowladda federaalka lagu jimeynayey aan u haysanaa kaasoo jawaab u ahaa oo qodobadaasaan kuu sheegay dastuurka khilaafsan federaalka ah iyo dastuurka galmudug iyo hanaanka doorashada galmudug oo dhanba khilaafsan oo ka karaya inay noqoto doorasho daahfuran oo lagu tartamo si xor ah oo xalaalaha sharciyada loogu farsamo ayaan annaga ka soo horjeedin inuu ku salaysnaa qodobadii xalay ka soo baxay warmatiyeedkii lagu soo gabagabay dhuusamareeb guddigan sidiisaba guddi doorasho waa guddi farsamo maaha guddiga doorashadana wuxuu mandate u siinayaa dastuurka galmudug iyo dastuurka federaalka ah wuxuu mandate u siinayaa dowlad goboleedka galmudug mandate u siinayaa ama sharciyad u siinayaa sida aad ogtahay maamul goboleed dalka ka jira dhan guddigeeda doorashada madaxweynaha xilka ka sii degaya ama maandeedkiisa dhamaada ayaa magacaaba iyo xukuumaddiisa baarlamaankana laga ansixiyaa dowladdu marka mada kule faragelin kuma laha waana dastuurka kasoo horjeeda haddii kale waddanku wuxuu noqonayaa waddan centralize ah oo dowladda federaalka iyadu maamusho dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada federaalka waxa loo sameeyey waxa waaye inay dowladdu goboleedku iyada leedahay maandeedkeeda markuu dhamaado cidda qabanaysa doorashada waxaan kaloo kasoo horjeednaa annaga dowladdu inay dhahdo annagaa shuruudaha dejinaya qofka xildhibaan noqonaya iyo qofka musharaxa noqonaya iyo qofka tartamaya ayagana ay musharax jeefka ku wadato taasna waan kasoo horjeednaa
ilaa shan xisbi qaran oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka ayaa qaadacay shirkii dib u heshiisiinta galmudug oo habeen ka hor madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb sheegana in loo gudbayo wejiga labaad ee dhismaha galmudug loo dhan yahay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay safaaradda dalka turkiga uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxauna kulan la qaatay safiirka dalka turkiga ee soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay safiirka dalka turkiga u fadhiya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya taliyaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xiriirka booliska soomaaliyeed iyo kan turkiga iyo mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin taageeridda arrimaha turkiga ee ciidamada booliska soomaaliya sareeye gaas cabdi xasan maxamed ayaa waxa uu u mahad celiyey safaaradda iyo booliska turkiga sida ay mar kasta u garab taagan yihiin ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan dowladda soomaaliya dhankiisa safiirka dalka turkiga ee ku sugan magaalada muqdisho waxa uu u mahad celiyey booqashada uu ugu yimid taliyaha ciidamada xoogga dalka safaaradda dalka turkiga uu ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday safiirka dalka turkiga ee ku sugan magaalada muqdisho in uu taageeri doono guud ahaan ciidamada booliska soomaaliyeed islamarkaana uu la garab taagnaan doonaan tababarada iyo agabka ciidamada loogu talagalay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka banaadir anise cali xuseen haynoosi aan baqaado warkan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa shir gudoomiyey kulanka degmooyinka gobolka banaadir oo toddobaadkii mar la qabto kaas oo lagaga hadlayay xoojinta horumarinta caasimadda iyo isla xisaabtanka waxaana isugu yimaaday hogaanka sare ee maamulka gobolka banaadir iyo madaxda degmooyinka qodobada shirkani lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga kor u qaadista kobaca dhaqaalaha nadaafadda ciyaaraha canshuuraha iyo hoosu dejinta adeegyada dowladda hoose ee xamar duqa magaalada muqdisho cumar filish ayaa kulanka kula dardaarmay madaxda degmooyinka gobolka banaadir in bulshada si hufan loogu qadmeeyo iyo sidoo kale xoojinta wadashaqaynta maamulka degmooyinka laamaha amniga iyo shacabka si loogu guuleysto ka hordaga dadka falalka amni darro ka geysta magaalada muqdisho ee caasimada dalka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo isgarabsanaya ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan jubbada hoose ciidamada xoogga dalka soomaaliya guutada kow iyo tobnaad qeybta afartan iyo saddexaad iyo kuwa ciidamada daraawiishta jubbaland ee ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee danab ayaa waxa ay maanta howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada dhexe ciidamadana howlgalka sida gaarka ah waxay uga fuliyeen nawaaxiga degmada jamaame halkaasi oo ay saldhigyo ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana waxaa howlgalka kadib xigay dagaal dhex maray labada dhinac oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray labada dhinac ee dirirtu dhex martay saraakiisha hogaaminayay ciidamada la sheegay inay howlgalka ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka jamaame ayaa ku dhawaaqay inay guulo wax ku ool ah ka gaareen dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi ku lahaa saldhigyo xoogan oo ay ku abaabuli jireen weerarada tooska ah iyo qaraxyada ay ka geystaan qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka soomaaliya sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay inay al-shabaab ka dileen dagaalamayaal gaaraya toban iyo shan dagaalame halka ay sidoo kalena sheegeen inay ka dhaawaceen ilaa iyo shan dagaalame waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha howlgalkaasi hogaaminayay ee ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland waxaa kaloo ciidamadu ay tilmaameen in howlgalkani intii uu socday lagu qabqabtay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab walow aan warbaahinta loo soo bandhigin si kastaba ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidanka daraawiishta jubbaland iyo ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano danab ayaa maalmihii lasoo dhaafay deegaano iyo degmooyin ka tirsan jubbada hoose waxa ay ka wadeen howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab dhankooda ururka al-shabaab kama hadleen dagaalamayaasha la sheegay in looga dilay maanta dagaalkii dhex maray ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab wasiirka macdanta iyo biyaha maamulka hirshabeelle iyo maamulka degmada buulo barde ayaa magaalada buulo barde waxa ay ka dhagax dhigeen ceelbiyood ku shaqayn doona tamarta cadceedda bashiir cabdulla cismaan agaasimaha wasaaradda tamarta biyaha maamulka hirshabeelle iyo maamulka degmada bulobarde ee gobolka hiiraan ayaa dhagax dhigay ceel biyood degmada bulobarde ee gobolka hiiraan waxayna sheegeen mas-uuliyiinta in ceelkaasi ku shaqayn doono solar system ugu horreyntii waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada bulobarde cabdicasiis cabdulaahi duurow
ama heer qaran ama heer dowlad goboleed iyo heer degmaba mashruuca socda intaasaa ka shaqaysay waxaana loogu talagalay doonaha degmada buuluburte in wax laga qabto baahida biyaha biyaha in laga qabto mar haddii qaabkan loo qabto shaqadan waxaa loo baahan yahay dadku inay fahmaano qiimuhu la dhimo biyaha intii la gedi jiray la dhimo biyuhun ay waafi noqdaan laga habqabeel hadduu ilah yidhaahdo sidoo kale waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda tamarta iyo biyaha maamulka hirshabeelle aadan maxamed waxaana uu ballanqaad u sameeyey dadka ku nool degmada bulo barde asagoo sheegay in degmada ay tahay muddo dheer mid goodoosan
maanta waxaa noo farxad inaan dhagax dhigno mashruuc biyaha oo ka dhacaya magaalada buloburte isagoo ka mid ah howlaha biyaha ee aynu ka wadno wasaaradda biyaha iyo tabarta hirshabeelle mashruucan wuxuu ka koobnaan doonaa solar maadaama ay meeshan lahayn shidaal wadooyinkan ay xeran yihiin waxaan kaloon samayn doonaa ceelka ilkaxas isagan la samayn doonaa solar waxaana qodi doonaa ceel kaleeto oo cusub oo laga qodi doono magaalada buuliburta si baahida biyaha dadkuna ay u helaan biyo jaban marka waxaan dadweynaha iyaga lafteeda ku baraarujinaa inay ka faa'iidaystaan ilaaliya nadaafadda biyaha milatariga soomaaliya ayaa guulo wax ku ola waxa ay ka gaareen nabadeynta beelo horey ugu dagaalamay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkan galgaduud gaar ahaan magaalooyinka huursho iyo xeraale mar kale anise cali xuseen taliyaha qaybta koow iyo labaatanaad jenaraal cabdicasiis cabdulaahi cabdi qooje iyo saraakiil ka tirsan taliska ayaa deegaanada huurshe iyo xiraale waxa ay kula kulmeen odayaasha dhaqanka oo ay ka wada hadleen amniga iyo kaalinta bulshada odayaasha dhaqanka ayaa ciidamada ku ammaanay sida ay u ilaaliyeen nabadda iyagoo kaashanaya bulshada deegaanka iyo guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug taliyaha qaybta koow iyo labaatanaad oo kormeyr ugu tegay ciidamada kala duwan ee deegaanada u jooga howlaha nabadeynta sidoo kale waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka oo dhankooda kaga mahad celiyey howsha ay u qabteen laamaha amniga si loo ilaaliyo nabad waarto ee xukuumadda soomaaliya ay ka dhaqangelisa goobahaasi wafdi uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa deegaanada u tegay dhowaan bogaadiyey howsha halkaasi ka suurto gashay waxaana tallaabadaasi kaalin mugle ka qaatay ciidanka qaranka qaybta koow iyo labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed mahadsanidanayso ugu dambayntiina dowladda waddanka sacuudiga ayaa si rasmi ah waxay ugu biirtay isbahaysiga uu hogaamiye maraykanku ee loogu talagalay sugidda amniga marinka biyaha caalamiga ah ee bariga dhexe dowladda waddanka sacuudiga ayaa haatan si rasmi ah ugu dhawaaqday inay ka mid noqotay isbahaysiga uu hogaamiye maraykanku ee lagu sugo amniga biyaha marinka caalamiga ah ee bariga dhexe kadib weeraro lagu qaaday goobaha laga soo saaro saliidda iyo shidaalka ee waddankaasi sacuudiga sarkaal aan la shaacin magaciisa oo la hadlay warbaahinta dalkaasi sacuudiga ayaa baahiyey in dowladda sacuudiga ay ku biirtay isbahaysiga caalamiga ah ee uu hogaamiye maraykanku islamarkaana ay ka mid tahay boqortooyada waddanka ingiriiska isbahaysigan ayaa ka howlgeli doona biyaha caalamiga ah ee marinka bariga dhexe kadib weeraro ay muddooyinkii dambe lagu qaaday halkaasi islamarkaana ay iiraan lug ku lahayd maraykanka ayaa aasaasay isbahaysiga dalal dhowr ah ay ku midaysan yihiin oo uu ka mid yahay boqortooyada dalka ingiriiska dalalka ku midaysan waxaana uu maraykanku sheegay inay isbahaysigani uu difaacu yahay weeraro laga cabsi qabo inay qaado dowladda waddanka iiraan wasiirka macdanta iyo tamarta ee dalka sacuudi carabiya ayaa sheegay in boqortooyadu ay dhowaadka bishan soo celin doonto waxyaabihii ka burburay ee saliidda iyo shidaalka ee dhowaan lumay kadib duqaymihii loo geystay xarumaha shidaalka ee waddankaasi guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudanu intaa waxaa ku eeg warkii fiidnimo ee caawa aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan mekartis warka waxaa soo saaray dalana socodsiinayay anigoo ah jile jaamac jile farsamadiisa waxaa qayb laxaadle ka qaatay xasan axmed maxamed soo saaristiisana waxaa qayb ku lahaa mahad nuure axmed tan iyo intaan ku kulmayna warkan warka xiga waa baadi radio cadaado idinle sidaa iyo amaan allah